الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه waxaa inoo socdaa casharadii taariikhda geeska africa gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee qabaa-ilka ku baahsan dhulkaas ballaaran ee ka bilowda waqooyiga xuduudda tajuura koonfurta ku dhammaada ee gaarisa xagga galbeedkana ee gaarsiisan degmada haadaamo ee nazaret loo yaqaan xagga barigana xeebaha badda cas dadka soomaalida ah waa bulsho afka soomaaliga ku hadla ka midaysan waa bulsho islaamah islaamnimadoodu ay mid tahay waa bulsho sunni ah sektiga sunniga ah haysta boqolkiiba boqol shiicada waana soo martay xilli ayna soo madhaajidhay oo degaankuu shiico ahaa laakiin taariikh bay noqotay waa bulsho madhabta imaam shaafici boqolkiiba boqol haysta oo madhab kalento dalka iyaga mataal dad diinta jecel weeye dad islaamnimada iyo u caadifooda weeye dad dareenkooda iyo xataa attitudekooda uu mid yahay wey xataa guryahooda baastiya beriis baa laga cunaa xataa guryahooda waa ka midaysan yihiin waa dad isguursada aanan iscunsuriyad iyo eyan dhex ool wixii kaftana iyo wixii maaragtay caqli xume ah waa gaar waa dad isleh dadka soomaalida ah laakiin midnimada iyadaa baa nasiib daro waa la dhibsaday dad badan baa dhibsaday dowladaha deriska ay ugu horeeyaan waayo iyagoo tiradooda hal milyan ay ka yar tahay wax hal milyan ka yar itminis dhowr boqoloo kun wey yee waxay ku faafeen dhulka aada aragteen intuu la egyahay iyagoo dhowr boqoloo kuna haddaan la badnayn oo habeenkii aanu statistikada sameyneynay waxaanu nidhi annagoo dhan hal milyan oo qoys baana marka markii tiradeen oo dhan macal caruurteenna ay hal milyan ka yaray imagine meeqo qoys baa la noqonaya maanaa boqol kun oo qoys baa la noqon dhulka intaa la eg bay ku baaheen sidaa darteed baa colaad fara badan loo qaaday colaaddii iyada ahayd dhulkaas hadduusan istraatiiji ahaan lahayn shiddo ma lahaateen laakiin dhulkii misana wuxuu noqday dhul istraatiijiya caalamiyan istraatiijiya annagiina dad shiddo badan baa noqonay xaqiiqaduna taana meesha waa ku jidhaa sidaa darteed baa aada loo colaystay colaadoodiina way ka muuqataa taariikhaha aanu soo aragnay moor loo soo dhowaado taariikhda mucaasirkaana si fiican bay usii muuqanaysaa waxaanu maraynay qarnigii sideed iyo tobnaad bartamihiisii qarnigaa isagaa gudaha hirarkii qixidda ahaabaa ka socday oy soomaalidu ku degaan bedelanayeen waxaa kaloo ka socday colaado dhexdooda ah waxaa kaloo ka socday admaacdii xoogagii shisheeyaha ah oo bilaabatay masaaridii waxaanu aragnay inay harar iyo soo gashay iisheegeen kismaayo ingiriiskii sahamadiisii waqooyi buu ku badnaa talyaaniga sahamadiisii koonfur buu ku badnaa faransiiska sahamadiisii jabuuti buu ku badnaa dowladdan etoobiya iyadu sahamo ma soo dirsana waxay soo dirsata ciidan ciidanka u yar oo duulaansa kusoo baxa kun nin buu ah kun nin oo farda saaran oo hubaysan qaarkoodna lugeynayaan waxay arxan u gelayaan aan jirin taasina waxay dhalatay markuu arkay dhulkii la boobayey dhinacaaga ka boob waraaqdiisiina uu ku qoray circular letter oo uu madaxdii yurub oo dhan u diray minilig waraaqdaas hadaladii uu ku qoray waxaa ka mid ahaa dhulka uu leeyahay oo xaq ahaan uu u yeeshay awowayaashiis ay lahaayeen lagase dhacay wuxuu ku tilmaamay ilaa badweynta indiya ilaa koonfurta khartuum ilaa tig ee webiga la yidhaahdo tana ku yaala koonfurta dalka kenya dhulka intaa la eg buu sheegtay ilaa eritrea tabar baa u diiday laakiin damaciisu aada buu u badnaa sheekadiisa waa u imaaneynaa qarniga bilowgiisii laba meel baa xadaarad dadka soomaalida ah ilbaxnimadooda iyo ganacsigooda iyo xataa haqaafadda diintaa laba meel baa xarun u ahayd labadaa meelood oo soomaalidu ay u safri jireen waxay ahayd harar iyo zanzibar harar iyo zanzibar labadaba waxaa deganaa caa-ilado carab ka soo jeeda okay zanzibar jasiiradu waxay ahayd ganacsi buumina uu ka jiray jasiiradu waxay ahayd ninka haystaa uu sheegan jiray xeebaha bariga africa oo dhan inuu isaga u taliyo runtii wuuna dhigtay xiriir buu la yeeshay dadkii xamar iyo marka iyo kismaayo iyo baraawe deganaa warshik wuxuu dhigtay niman carab ah oo cashuuraha uga qaada doonyaha camaan ka imaanaya wadamada carabta baa kusoo leexda laba sabab arigana waa ka qaataan oo raashin bay u baahan yihiin biyaha macna waa ka qaataan sidoo kale hobyo waxaa u fadhiyey nin wakiila caraba cashuuraha ka qaata waayo koori dabiiciya iyo waxay leedahay celal biyo macaan intaas buu sheegan jiray haddii alla kuu ron yahay ninkii fadhiyey camaan harar iyagu maamulkoodu waa koobnaa laakiin culummada soomaalida qof kasta oo daalibulcilmiya baa harar aadi jiray waxay ahayd xarun sidii uu sheegay richard borton uu ku qoray qoraalkiisii xarun ay ka faafto aqoonta diinta islaamku yir isla markaasna macqal hortaagan in masiixiyadda ay ku baahdo bariga africa labadaa meelood baa nimankii sahmada ahaa ay ishaarsadeen waayo qofku wuxuu xiseynayaa meesha madaxa oo xadaaradu taal oo ilbaxnimadu taal qarniyadii dhexe markii asbanishkii iyo griigii doonyahoodii ay kusoo bateen badweynta indiya oo ay de degaan ka yeesheen hindiya gowa meesha laho hadda zanzibar waxay noqotay jasiirad jasiiradaha ugu waaweyn kamid ah badweynta indiya ku yaal ee dhaqdhaqaaq ganacsi xoogan uu ka socdo xiriir bay la yeesheen sayid siciid ninkii la dhihi jiray oo aniri kun iyo sideed boqol iyo afartii buu xukunkii camaan la wareegay walaalkiis markuu dilay kadib cusmaaniyadiina uu ka jaray ciidan xoog lena uu sameeyey kun iyo sagaal boqol kun iyo sideed boqol iyo lixdii wuxuu jasiiraddii zinjibar buu qabsaday xalay waa degay baan iri laakiin ma degin kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ciidan buu u diray waa saydariyey jasiiraddii kun iyo sideed boqol iyo lixdii kun iyo sideed boqol iyo afartankiina caasimadiibuu wuxuu usoo raray zinjibar waa sayid siciid markuu intaas sameeyey zinjibar waxay noqotay xarun ganacsi iyo xarun siyaasadeed ee geeska africa meeshii ugu miisaan cuslay ninkaa isagaa sayid siciid la dhaho laba wiil buu lahaa ninna waxaa la dhihi jiray twain ibnu saciid isagaa dhalay wuxuu uga yimi masqab inuu wakiil uga ahaado markan waa uu duqoobay xoogaa oday buu noqday midna waxaa la dhahaa khaalid wuxuu oday uga dhigay zinjibar isna zinjibar buu degan yahay labadiisii wiil buu oo waaweynaa yuu sidaas wiil iyo gabar kaleu dhalay laba wiil iyo gabar kaleu dhalay wiilka kale barqash weeye wuu yaraa markaa wiil yar buu ahaa labadan waaweyn buu midna masqab dejiyey midna zinjibar isagana uu la degay saddex iyo labaatankii bishii julaay kun iyo sideed boqol iyo afar iyo afartankii waraaq buu qoray sayid siciid dowladda ingiriiskeed baa horta xiriir la soo samaysay xiriir fiican bay la yeelatay qunsul buu u ogolaaday inuu kor ka ilaaliyo oo maxmiyad uu noqdo ilan xoogagii waaweynaa oo dhan baa cararaya meesha maraya sidaa kusoo hormaray aanku ilaashuu yihi ogolow inaan maxmiyad dulmaamul wey maxmiyaddu hoos adaa iska maamulaya laakiin kor ninkaana wakiilka ah oo kaa xukumaya waa u ogolaaday waraaquu diray taariikhdaas afar iyo afartankii kun iyo sideed boqol afar iyo tobankii bishii julaay saddex iyo labaatankeedii wuxuu ku yiri haddii aan dhinto labadayda saldanad wiilkayga tuwaynna camaan isagaa dhexlaya zinjibarna waxaa dhexlaya wiilkayga khaalid wuxuu dhintay kow iyo toban sano toban sano kadib afar iyo kontonkii kun iyo sideed boqol iyo afar iyo kontonkii maybay ka hor buu dhintay laakiin kun iyo sideed boqol iyo afar iyo kontonkii waxaa dhintay khalid oo kun iyo sideed boqol iyo afar iyo kontonkii markuu warqadaa diray afar iyo afartankii toban sana dib waxaa dhintay khaalid oo ahaa ninkii zinjibaar haystay odagiina waa uu sii gaboobay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii waxaa dhintay odagii jasiiraddii waxaa oday ka ah marka khaalid wiilkiisii oo maajid la dhaho maajid masqad waxaa jooga adeerkiis waxaa xukunkii ku qabsaday barqash si khilaafka isaga uusan u burburin nidaamkii meesha ka jiray ingiriiskii barqash waa uu qabtay wuu waday indiyu geeyey maajid wuxuu diiday lacag inuu inuu ka madax banaanaado masqad buu isku dayey oo wuxuu yihi tuwayn adigana kistaada la tag camaan iyo masqad anigana intaydan iida tuwayn marka camaan waa dhul saxaraa waxba ma jirin maanta iyadaa ka hodansan zinjibaar waayo batrool bay yeelatay laakiin waagaa saxaray ahayd ma jirtuu yihi waayo dakligii imaaradoo dhan ama boqortooyada zinjibaar bay kasoo baxaysa haddii la kala goosto nin baa wuxuu istaagayaa meel cidlaan ma jirtuu yihi aakhirkii waxay gaadhay inuu isu diyaariyo inuu kusoo duulo soo weeraro ingiriiskii baa kala dhex galay wakiilkii ingiriiska ee indiya fadhiyey lord canning baa la dhahaa isaga ayaa khilaafkoodii dhex galay heshiisii waa laba nin oo walaala yaaba wey ama wiil iyo adeerkiis wuxuu ku heshiisiiyey maajid inuu bixiyo sanad walba sagaashan kun oo bawn lacag markaa ay isticmaalayeen sagaashan kun oo bawn ilan ganacsi fiican baa u socda isaga ugaadhi iyo wixii afrika kasoo baxayay iyo ganacsigii addoomada iyo wixii oo dhan baa u socda ninkaasna meel cidlu taagnaa marka wuxuu yihi waxa ku soo gala sagaashan kun oo bawn kasii sanad walba waayuhuu yihi sidiiba ay ku heshiiyeen labadii nin waxaa dhacday marka kun iyo sideed boqol iyo toddobaatankii maajid markuu dhintay ingiriiskii wuxuu soo waday barqash oo maajid adeerkiis ahaa ina sayid siciid wuxuu keenay jasiiraddii sidaasuu oday ugu uga noqday dabadeed ingiriiskii wuxuu dhisay shirkad east african company la dhaho wuxuu ka dhaadhiciyey boqorkii in shirkadaas uu sharciyeeyo isagana oday ka noqdo shirkaddu waxay la wareegeysaa heshiiskaa ku jiray xuduudaha xeebaha geeska africa oo dhan shirkaddu waxay xaq u yeelanaysaa inay sahmo dirsato shirkaddu waxaa kaloo ay xaq u yeelanaysaa in ay ciidan abuurato ficlan waana abuuratay toban kun ciidan dhan waxaa oday ka ahaa nin ingiriis oo ladhaho william matthews shirkaddu inay dhulka ku safarto inay diiddo waxii ganacsiya oo ayan raalli ka ahayn inay joojin kadho khaasatan ganacsiga hubka adiga shuruudahaas baa ku jiray heshiiskii barqashna wuu aqbalay wuxuu ku aqbalay isagoo shirkadii oday ka ah iyo isagoo labaatan percent wixii shirkadda kasoo baxa la siiyo taa macnaheeda waxa weeye marka dhulkii uu ka talin jiro o dhan waxaa la wareegaya ingiriiskii dhulkaa isaga oo ku wajahan fooda hore tanzania wey laakiin heshiiska haddii la fiiriyo waxaa soo gelaya xeebihii kenya malindi iyo mombasa iyo meelahaas iyo xeebaha soomaaliya waxaa kaloo jiray xilligaa isaga ah yurub bartamihii nuskii dambe ee qarnigii sagaal iyo tobnaad laba dowlad baa ka hana qaaday qabaa-il aan dowlad ahaan jirin oo sidaa maanta aanu u kala daadsannahay u kala daadsanaabaa isu tegey oo dowlad noqday labada reer mid waa talyaani midna waa germal talyaaniga unification of italian states waxay dhacday kun iyo sideed boqol iyo kow iyo lixdankii qabaa-il kala daadsan bay ahaayeen aan shuqul isku lahayn kow iyo lixdankii kun iyo sideed boqol kow iyo lixdankii bay dowlad noqdeen waxaa yaab leh toban sano kadibna damac gumaysi baa galay bani aadamku hadduu isruriyo ham buu yeelanaya yani waxay noo yimaadeen iyagoo doonaya inayna gumaystaan laakiin marka ay damaca u gelayo toban sano ka hor sida iyadoo kale ay qabaa-il ahaayeen markaas ay midoobayaan si sahla kuma ayan midoobin waxaa jiray niman fara badan oo u kacay oo ah aqoon-yahano suugaanyahano baadariyaal wadaada ah rag filosofiina nimankaasa waxay ka tageen qoraallo badan suugaan badan sheekooyin badan haddii alla kuri afkaar badan oo dhammaantood ku biyo shubanaya in dadku ay midoobaan dowladdii talyaaniga qabaa-ilkii kala dedeganaa waxaa ka mid a sardinia lombardia venetia napolis papal torito bolozano savoya perma piacenza modena kulli waxay ahaayeen maamullo sidaas hadda puntland somaliland hiiranland galmudugland aanu u leenahay sidaas oo kale yahay waxaa marka dadka hagaajiyey afkaar shaaha markii aada uu kharaar yahay laakiin markaad sokor ku dardho waa macaanaan markaad kusii dardho waa sii macaanaan marka shacabkiibaa waxaa laga dhaadhiciyey midnimada qiimahay leedahay in la israaco ilan yurub tartan bay ku jireen imberaadoriyadii faran ingiriiska imberaadoriyadii ruushka tii faransiiska waxaasaa tartan ku jira waa dadkii ag deganaayo deriska la aha iyaguna markaasay hinqadeen qabaa-ilkaasoo dhan baa isu tegey nimanka adyaalistayaasha ahaa ee fikradda hordhaca lahaa waxaa ka mid a ludvico antonio nin baadaria buu ahaa waxaa ka mid a alferi vittorio conte wuxuu ahaa nin isu arkayba inuu yahay nebi loo soo diray midnimada talyaaniga yonevesi antonio nin filosofa buu ahaa fikradahay dadka ay ka tageen baa waxay kaliftay inay dadkii isqaataan oo isu soo dabcaan oo tanaasul isu sameeyaan oo walaaloobaan oo unificationkii italiya kun iyo siddeed boqol iyo kow iyo lixdankii ay dowlad midab noqdaan toban sano dabadeedna hanka intaa la-eg uu galo imberaadoriyadihii soo jiray inay tartan la galaan calaa ayi xaal toddobiyo tobankii bishii saddexaad maya toddobiyo tobankii bishii saddexaad kow iyo lixdankii bay ahayd maalinta midnimada ninka tooraha actarka ugu weyn ka ahaa midnimadaas josebo garibaldi baa lahaa nin sarkaala buu ahaa isagaa la diriray wixii midnimada diidanaa oo dhan father of italian unification josebo garibaldi masawirkiisi intuu ku jiraa si lacala wiilkaas oo kale ah uu inoogu dhasho waa kana garibaldi igaarkaas wey arme iyo mahabka talyaanigana mahayo waa ka imid waxaa marka dhacday jarmalkana sidaas oo kaleento waa kana qabaa-ilkan buu isaguna ahaa goboladaas gobol kasta qabiil wey iyagana waxay ahaayeen berusia qabiil baa deganaa byron qabiil baa deganaa saxony hanover hesis bavaria bayden iyo rutemberg gobollo qabaa-il ay kala leeyihiin wey saan idiin sheegay laalaanteenaasoo kale oo mid mid u geli karay mid mid arki kara uusan jirin iyagana saas oo kale rag baa u kacay raggaasoo yurub oo dhan ay ku faanaan adyaalistayaalah waxaa ka mid a john wolfgang von gethy oo filosof ahaa polymeth aqoon-yahan ahaa literature buu ahaa theologist uu ahaa writer buu ahaa waxaa ka mid a frederick von schiller ragga aragtiyaalkooda jaamacadaha yurub iyo jaamacadaha adduunkaba waa lagu bartaa niman waxay runtii aada u xigmad badan xigmadahoodii iyo falsafadihii ay ka tageen baa ummadahaas oo dhan aanu arkaynaa ay isku raaceen oo mideeyey godfried von heder baa ka mid ah litragistu ahaa nin wax naqdiyu ahaa filosof buu ahaa boyaad gabayaabuu ahaa theologian buu ahaa waxaa kaloo ka mid ah emmanuel cant nin filosof oo caan ah oo yurub oo dhan ay ku faanto gotlib fitch baa isna ka mid ah frederick hegel baa ka mid ah nimankaas waxaanu xusayaa in la fahmo wax iska dhaca adduunkan ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala sunan buu ugu talagalay xeerar noloshu ay ku socoto xeerarka iyaga ah kitaabka qur-aankaa sunna ereygaasu isticmaalaa sunna waa lows qawaacid weye qaacida qaacidooyinkaas waa waddo la marayo albaabkaas ka bixi maayo masaajidka albaabkiisii waa kan haddaan dhaho de jawaab miyaan leeyahay may waa laydeynayaa jawaabtaydu waxa weeye soco in laydho markaan isku dayo madaxa ku dhufsado markaasa caqliga ii imaanaya aan fahmaya albaabkii inuusan kan ahayn ee uu kaaya xeerarka iyaga aayad qur-aana ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala walan tajida lisunati اllahi tabdiila hal atam oo oxygen ah hydrogen ah iyo laba atam oo oxygen ah ya hal atam oo oxygena iyo laba atam oo hydrogena waxay abuurayaan molecule bia soma waa ka universal lowaka tan iyo maantii dunida la uumay ilaa maanta ilaa qiyaamu saaca walan tajida lisunati اllahi tabdiila waa xeer kimika ah atamka markuu atam kale la midoobo say isu qabsadaan maxaa u xeera electronada ku wareegaya meeqaa shardiya inay ahaadaan ardaydii dugsiga sare dhiganaya awya sideed sagaal haddii mid shan wata iyo mid afar wata isu yimaadaan suuragal ma tahay inay midoobaan maaha maaha walan tajida lisunati اllahi tabdiila gabadha maraykan idinla joogta ee meesha ilbaxnimada taal maaragtay uur ku qaada meeqay ilmaha sidaa sagaal bilood gabadha ariga ku raacaysa budunbutiya bicidlasaarna ya sagaal bilood bay qaada ya xadaaraddii ma waxbay kordhisay walan tajida lisunati اllahi tabdiila waa xeer ilaahiya qur-aanka oo dhanna waa xeerarka yuriidu llahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunanu ladiina min qablikum ilaahay sunan sunantaabuu doonaya inuu idin caddeeyo aayadaasaa noo sheegaysa sunantaa iyada hadday kiimika tahay hadday fiisika tahay hadday cilmilijtimaac tahay hadday siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay hadday qoys xeerkii qoyska tahay hadday ilmahaaga saad u tarbiyeen lahayd tahay nebigu muxuu yihi calayhi salaatu salaam toddobada u horeeya ilmaha maxaa la yihi toddobada u horeeya see loola dhaqmaya yaa i xasuusta ya may bara salaada waa la yihi laakiin guud ahaan waxbara toddoba waxbara toddoba dila toddobana la saaxiiba soo maahayn toddobada wax la baraayo waa toddobada u horeysa waa toddobada aanu ugu ihmaal badanna ninkiiyo labaatan jiraan rabnaa inaan waxbarno oo sida aan ka rabno annaga uu noqdo suuragalma dowladda jabaan lacagta ay ku bixiso wasaaraddeeda waxbarashada wasaaradda waxbarashada lacagta ay waxbarashada ku bixiso kharashka ugu badan wuxuu galaa toddobadaa sano hore ilmaha inteeyan gaarin uulaa ibtidaa-i waayo waxay fahmeen xilliga tarbiyadda loo baahan yahay oo ilmuhu qaadanayo manhajka nolosha waa xilligaas wey yuriidu llahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunan sunan baa jidha haddaanu ka leexano derbi baan madaxa la dhicina nebi maxamed baa calayhi salaatu salaam dagaalkii uxud markii ciidankiisii ay jabeen bay waxay yidhahdeen war maxaanu ku jabnay sow rasuulkii ilaahay maaha kan na dhex taagan calayhi salaatu salaam sow xamalat lqur-aan maanu nihin sow nimankan naga soo horjeeda kufaartii quraysh maaha waay aanu u jabnay xaq bayna ulahaya inay isweydiiyaan soo ma hadalkoodii baa ilaahay qur-aanka kusoo guuriyo subxaana wa tacaala muxuu yihi awalamaa asaabakum musiibatun qad asabtum midlayha qultum annaa haada annaa haada waa hadalkoodii waay aanu u jabnay soomaali badan baad maqlaysaa muslim baan nahe waay aanu saan u nahay qul huwa min cindi anfusikum this is universal law waa qaacida xeer caalamiya oo ilaahay nolosha ugu talagalay ma weydiin karnaa waayo ilaahay uu saas u ye- u yeelay ya xeerarkaas laa yasalu camaa yafcal wahum yusaluun ilaahay lama su-aalo waxa xikmada uu isaga dejisto isaga garanaya xikmadii laakiin waxaa la su-aalayaa waa annaga waxaan marka sheekadan usoo qaatay waa mathaal qurux badan bashar iyagoo ah dada nala mid a islaam baanu sheeganaynaa gaalo ah baa raggaasay u kaceen towjiihiyey social engineers baa la lahaa muhandisiin ijtimaaciyiin mujtamacoodii towjiihiyey waana ku guuleystay adduunkan marka xeerarkiisa ma kala laha guusha iyo guuldarrada gaal baan ahay iyo muslim baan ahay ma kala laha xeerar baa jira ninkii raaca waa gaaraya kaan raacinna waa kufaya kici maayo haddii aada washington dayurad u raacdidna saacadaad ku tegeysaa haddaad gaari u raacdidna ayaamaad ku tegeysaa haddaad lugeysidna sanad baa ku tegeysaa waa kaa xeerkii nimankaasaa marka u kacay labadaa dal talyaaniguna wuxuu dowlad unificationa helay kun iyo sideed boqol iyo kow iyo lixdankii jarmalkana wuxuu helay kow iyo toddobaatankii talyaanigana josebo garibaldi baa oday ka ahaa jarmalkana otom von bismark baa oday ka ahaa waxaa yaab leh marka wadamadaas iyagoo curdana bay markiiba miiska fadhiisteen ay dhaheen wixii jira waa la ogolaanaya miiskaa loo ogola waxaan jirina duurkaasu ka qeylinaya waxaa dhacday markay dowlado adag dhisteen sahamadii reer yurub rag badan oo jarmala baa la socday dowladda ingiriiska sahamaday dirsanaysay qaar baa jarmal aha faransiiska raggay dirsanaysay qaar baa jarmal aha markay ku qulqulayeen marka dhulka macluumaadka ay soo tebiyaan soo helaan dowladdoodiina weysiin jireen dowladdan maalgelinta ku samaysayna waa siiyaan tanna waa siiyaan waxba ku dheeraan mayno sheeko dheer baa jirtay oo bismark uu ku khasbayey dowladaha yurub in miis la wada fadhiisto waxa kan la kala sheeganayo lagu heshiiyo haddii kale xaggan ku booday waa kaa anaa ku habsaday anaa ku sida soomaalidu dhulka ugu habsato bay ku habsanayeen waxaa dhacday marka shirkii berlin in laysugu yimaado kun iyo sideed boqol iyo kun iyo sideed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa kun iyo sideed boqol iyo shan iyo siddeetankii shirkaas wuxuu socday muddo sanad ah muddadaa sanadka wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxda waa isu imaanayeen niqaash bay gelayeen waa kala tegayeen waa isu imaanayeen waa kala tegayeen alxaasil wuxuu kusoo gabagaboobay barnaamijkii la dhahaa la dhihi jiray scramble of africa qeybsigii africa qeybsiga isagaa dadka ugu ayaan daran baanu ka mid ahayn ugu ayaan daran waayo hal gumaysi hadduu ku qabsado wax badan baa kuu fiyoobaan lahaa mar walba ma fiyoobid laakiin wax badan baa kuu fiyoobaan lahaa oo aanan kuu fiyoobaaneyn haddii gumaysi kala duwan ku qabsado waxaa taa ka daran marka heshiiskii barlin dowladihii imbradoryadaha ahaa ee soo heshiiyey oo dadkii la qeybsanayay aan ka mid noqonay dhulkeeni u heshiiyey meeshii keliya oo aan u carari lahayn dadkii nala midabka ahaa ee nala madooba ee aan u carari le gurigaaga hadduu gubto dariskaa loo cararayo iyagaa damac galay xataa oo noo arkay hilib bisil dhinacooda iyagana ee ka soo dhaqaaqeen heshiiskan ilaa iyo afar iyo shan iyo siddeetankii buu socday toddoba iyo sagaashankiina belgium conference baa jiray oo mar labaad baa lagu shiray si loo xasiliyo wixii lagu heshiiyey talyaaniga wuxuu helay markaa iyada ah dhulka soomaaliyeed ee kusii jeeda xeebaha badweynta hindiya ingiriiskana wuxuu helay waqooyiga soomaaliya ilaa ogaadenya isagaa qaatay laakiin waxaa waraaqu qortay minilik dowladihii xoogga lahaa wuxuu yihi ka qadi maayo nin fagaaraha daawade ka noqda noqon maayo oo dhinacaygaan ka qaadanaya qeyb waraaqda iyada internetka ku jirdaa waa tii cabdisaaq xaaji xuseen waagii etoobiyaanku ayna farfaraynayeen oo u qoray united nationka waa waraaqta documsiyaal weye internetkaad ka helaysaan waraaq dheer circular letter la dhaho boqorkii qaysarkii ruushka magaciisi wuxuu ahaa alexanderka saddexaad manuelka koowaad ee ahaa faransa haddii alla ku ron yahay victoriadii ingiriiska kii talyaaniga iyo kii jarmalka intaba wuu diray wuxuu yihi ma faramaraanayo dhulkiina wuu xadiday adigu waxaa dhacday marka isagu intuusan taariikhdaa gaarin waxaan rabay wax yar iyadana inaan dul maro bal etoobiya say u ekayd dhul kooban oo yar maabkaa xataa internetku ku jira wakti uma helay inaan idin soo raadiyo maab qurux badan dhul yar oo kooban yay ku ekaayeen dhulka isagaa wuxuu lahaa gobollo gobol waxaa la dhahaa tigray gobolka waqooyiga xiguu ahaa gobol waxaa la dhihi jiray baqamaar waxaa lagu naynaasi jiray dhulkii guduudnaa dil fara badan xabashidaa deganeed aada bay isu gumaadeen goojan baa jiray oo tigrayga koonfurteeda ah waxaa ku dhaqnaa oromo waxaa jiray gobol wallo la dhaho isagana oromada u badnayd waxaa xigay shawa gobolka la dhaho oo galbeedka adisaba aha xabashi baa deganeyd isna okay nin waxaa jiray minilig aabihiis waxaa la dhihi jiray magaciisa hayle malakut hayle malakut wuxuu oday u ahaa reer ka mida xabashida boqornimuu sheegtay sawiradaas waa ku wada jiraan balan raadiyo ka xumahay maaragtay ninkan waa menilik sahle maryam baa lahaa hayle malakut waxaa jiray qolo kaloo xabashi isla xabashi ay yihiin waxaa odayu ahaa kasai hayle kasai hayle agoonnimuu ku koray hooyadiis waxay iibin jirtay bahal la yidhaahdo gaydar oo geed daawo ah dixiri badan baa gala waa dad wasaq badan dixirigay isaga daweeyaan markuu dixiri galo caloosha ka galo bay isaga daweeyaan waxay kaloo ahayd islaan faalalaya sicirka dhigta waxaas waxay kasoo heshay ku masruufi jidhay calaa ayi xaal waa dhimatay iyadiina isagoo yar adeerkiisoo tuuga baa kaxeeyey adeerku marka wuxuu lahaa koox baanda ah kooxdaasi duulaan bay u baxaan waxay soo bililiqaystaan bay ku noolaayeen wuxuu ku koray marka wiilkan nidaamka caynkaas markuu nin noqdo hana qaaday oo adeerkiis dhintay isagaa kooxdii oday u noqday wuxuu noqday marka nin tuuganimadii iyo burcadnimadii magaca ku leh oo laga heybeysto reerkaas uu ka dhashay markaa iyada ah gabar baa u ahayd boqorad may nin baa u ahaa markuu dhintay gabar baa dhaxashay gabadhii baa u yeertoo tiri ciidanka ii qaba taliyo ciidan ii noqo aan ku guursaduu yihi horta wuu guursaday haddee isagii baaba meeshii boqor ka noqday wuxuu sameeyey marka waa markii sahamadii reer yurub gaar ahaan faransiiska usoo hormaray ay yimaadeen wuxuu jeclaystay marka inuu mideeyo xooggii xabashida duulaan buu wuxuu kusoo qaaday hayle malakuud reerkiisii waa boqor minilig aabihiis kun iyo sideed boqol iyo shan iyo kontonkii buu qabsaday dagaal dhacay dartiis buu u dhintay dhaawac buu u dhintay hayle malakuud hayle malakuud xaaskiisii yaraa yuu markaas guursaday wazero besabish baa lihi jiray kun iyo sideed boqol iyo shan kontonkii xaaskiisii buu guursaday minilig oo toban sano jira minilig magaciisa rasmiga waxaa weeye sahle maryam mid kasta markii uu xukun qabsadu magaca bedelaa dhaqankaasi leeyihi sahle maryam oo toban jira yuu ka xistay wuxuu la aaday maqdalla magaalada ladhaho halkaasuu ku koray wiil waxaa jiray marka doqon ahaa oo uu dhalay ninkan wiilkaasay walaaloobeen oo la koray waxaa dhacday sheeko ah rag diblomaasiyiin oo ingiriisa bay wax isku qabteen waa uu xiray waa ay ihaaneysteen buu yihi dowladda ingiriiskaa tiri soo daa waa diiday halayga cafis weydiistuu yihi de waa laga xoog badnaa duulaan baa lagu soo qaaday duulaanka isagaa ingiriiska indiya ciidamadii kasoo baxeen eritrea kasoo degeen digniin bay siiyaan waa kaa xoog badannahay isdhiib waa uu diiday magaaladii baa loogu soo galay isagaa isdilay xabad buu madax isaga dhuftay markii magaaladiisii la qabtay ingiriiskii waxay gubeen dhulkii oo dhan maadaama uu qabsaday ingiriisku degaankana uu ujeedadu ka laha ahayd inuu wax gumaysto isballaariyo inuu ku habsado u damcay dowladihii yurub baa qayliyo yihi qowmiyaddii keliya masiixiga ahayd buu maanta qabsaday ingiriis shir weyn baa la qabtay ka kac baa la yihi ka kac dadka isna wuu ka soo baxay intuusan intaanan la dilin marka minilig toban sano buu la joogay ninkan markuu labaatan jirsaday gidaar baa ku hareereysnaa magaalada kii doqonka ahaaye ay walaaloobeen oo kanuu dhalay buu galab sasabtay nabixi buu yihi banaankan kusoo wareegeynay banaankay usoo looma ogolaan jirin banaan banaankay usoo baxeen waa uu ka soo fakaday markuu soo fakaday isagoo labaatan jir ayuu reerkiisii u yimid reerkii meeshii bay ku caleemo saareen waa isu habar wacdeen isagay waxay ka dhigteen boqor waxaa xigay ninkan in la dilo kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo lixdankii markii la dilay meeshii bay ku baaba'day boqortooyadiisii wiilkiisii baa damcay inuu wax dhidhisto minilig wuu yiqiinay kan inuu doqon yahay uu ka adag yahay wuu u tegey ciidan buu dul dhigay wuxuu yihi isdhiib waayuhu yihi waa isdhiibay boqoradii kaleoo yaryaraayay jirayna wuu ku duulay wuu wada midaystay markuu isku darsaday buu wuxuu la baxay minilig labo magacu wuxuu ka taagan yahay minilig kow waxaa ah sheeko khayaal ah oo ay ka sheekeeyaan baa jira nebi sulaymaan wuxuu lahaa sagaal iyo sagaashan xaas gabadha boqolaad madow bay ahayd bay dhahaan xataa kutubtay ku taallaa towra iyo injiilba waa ugu taal waxaa yaab leh ku ceebeyn maayaan nebi salaymaan inuu boqol xaas lahaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu salaam inuu toban xaas leeyahay oo lagu ceebeynayo kanse laga wada hadli maayo weligaa arki maysid iyadoo la dhahayo nebi salaymaan waa khaldana laakiin nebigeenna calayhi salaatu salaam tobanka xaas oo weliba asbaab ku wada yimid macquulah intaa waa la daba taagan yahay waxay dhahaan gabadha boqolaad waa madoobeed hal wiil bay u dhashay wiilkaa minilig baa la dhihi jiray amxaaradu marka waxay ictiqaadsan yihiin inay miniliga kasoo farcameen ninkan magaca ula baxay nin caqli badan buu ahaa runtii nin geesina waa ahaa nin wadanina waa ahaa walow cadow soomaaliyeed u ahaa nin wadaniya buu ahaa yacni wax badan u huray xuduudda etoobiya ay maanta leedahay ninka ka tegay isaga wey minilig laba buu la baxay macnaha kii nebi saleemaan uu dhalay minilig kow buu ahaa kii labaad baana meel adag buu galay marka markaasuu wuxuu bilaabay inuu kusoo sikado ummadihii la deriska ahaa warantiibuu boobay annagana kun iyo sagaal boqol iyo kowdii buu nagu bilaabay weerar already waa markii sahamadii reer yurub ay si xoogan noo soo dhex galeen weerarka isaga galbeed buu kasoo bilaabay meeshii u horeysay uu soo abaartay harar bay ahayd waxaa yaab leh barta ay tilmaamsadeen talyaanigu harar buu tilmaamsaday faransiiskuna harar buu tilmaamsaday ingiriiskuna harar buu tilmaamsaday xabashiduna harar bay tilmaamsatay okay faransiisku marka uu jeedaa in laysku wada haysto wuxuu yeelay dekadii zaylac oo looga adeegi jiray harar buu dhaqan wareejiyey jabuuti buu dekad ka dhisay isla markaasna wuxuu dhisay tariin adisababa ku xirma oo sii mara dirir dhabe iyo ninkii marka dekadaas fadhiya harar meel kama jidho weliba tariinka mar dambe u sameeyey markii hore wadadii harar bay maraayeen xataa jabuuti iyo tajuuro dad ka yimaada wadadaa harar iyo gudaha baa la mari jiray dekadii markaan fadhiya marka gudihii waxba igalama maqna anaa saydaraya isaga intaasu ku ekaaday etoobiyaanku minilig isagu wuxuu goostay maadaama uu la derisiyay inuu ku duuloo qabsado duulaankiisaasna waxaa u sahlay uu marmarsiyo ka dhigtay nin talyaaniya oo araha oo hadiyad wada baa harar tegey harar idhideedii markuu tegey baa la arkay war maxaad ahayd dowladdii talyaanigan hadiyad ka wadaa laba nin bay ahayn yaadu wadaan amiirka harar amiirkii soo galiyuu yihi markuu wareystay dibadda u bixiya diluu yihi labadii arah sidii baa lagu dilay dilka isaga markuu dhacay buu minilig kaga faa'iideystay waayo meesha xoogaga yurub oo dhan baa jooga ninkan khalad buu ka galay markiiba ciidan buu dumay nin in adeerkiisoo la yihaahdo rasmoconin iyuu usoo dhiibay weerar buu soo qaaday rasmoconin amiir cabdallah ciidankii harar buu dibadda ula baxay rasmoconin waa lagu jebiyey dagaalkii hore dagaalkii labaad soddon kun ciidan dhan oo wel armid ah hub casriya wata minilig hubkan xaggee ka keenay wax isweydiin arrin isweydiin mudan france talyaani ruush intaba waxay hubeynayeen minilig ruushkan dagaalkii toddobiyo toddobaatanka lasoo saftay haddaanu taariikhda wax yar ogaan lahayn ama akhriyi lahayn maanu nidhaahneen muxuu ruush ula soo saftay etoobiya maanu nidhaahneen sheeko yar baan idinkaga soo diyaariyey taariikhda ruushka iyo ay leeyihiin etoobiyaanka waxaa jirtay kulan horta ruushku waa masiixi madhabta orthodoxiga haysta etoobiyana waa masiixiyad madhabta orthodoxiga haysta that means waa isku madhab waa isaga dhow yihiin marka dadka kale masiixiyadda kale waa isaga dhow yihiin kulan waxaa ka jiray ka dhacay baytulmaqdis khaasatan masaajidka orthodoxiyiinta kulankaa isagaa oo laysugu tegey kun iyo sideed boqol bilowgeedii bay ahayd taariikhdii maanan soo qorin ruushka waxaa uga qeyb galay nin la dhaho spaniski oo baadiriyadooda u weynaa xabashidana wafdi baa uga qeyb galay waa wada hadleen ruushku etoobiyankii buu codkii siiyey ile kaniisadaha dhowrkii sanaba mid baa oday u noqda codkiisii etoobiyankii buu siiyey halkaasi cilaaqaad baa ka bilowmay markuu laabtay sbeniskii dowladdiisii buu la xidhiidhay wuxuu yidhi ahmiyad istraatiijiyadeed iyo mid diineed baa inoogu xidhan in boqortooyada xabashida aanu xiriir la yeelano si madhabta orthodoxigaana aanu ugu faafino geeska africa heshiiskaa isaga ah wuxuu midho dhal yeeshay xilligii kasai ninkan uu joogay yuu midho dhal yeeshay waa ay xiriireen kun iyo sideed boqol iyo shan iyo kontonkii waraaq buu kasai wuxuu u diray qaysarkii ruushka ahaa iyo hadiyado wada socda qaysarku uma soo jawaabin sababtoo ah waxaa ku furaa dagaalkii cream ee turkiga isaga ay badda madow iyo eryadaas asia lusta central asia ku dagaalamayeen wakti uma uusan helin marka inuu usoo jawaabo laakiin iyadoo taasi jirto ayaa jaraa-idka ruushka kasoo baxayay xilligaas waxay la socdeen degaankan abasinia wixii ka dhacayay way soo qori jireen dagaalkii lagu dilay ninkan oo ingiriiska uu qaaday waxaa la dhihi jiray arogi dagaalka isaga ah aada bay uga hadleen jaraa-idkii ruushka ah waana dhawaaqeen in ingiriiska uu ka soo baxo dowladaha u ololeynayay bay ka mid ahaayeen kun iyo sideed boqol iyo afartan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdii kun iyo sideed boqol afartiyo toddoba ilaa kun iyo sagaal boqol lix waa taqriiban dhowr iyo konton sano dhowr kow iyo lixdan sano saddex iyo lixdan sano waxaa xabashida yimid afar iyo toban arah oo ka socday boqortooyadii qaysaradii kala duwanaa ee ruushka ahaa afar iyo toban arah waxay isugu jireen research cilmiya iyo faaqidaad xaaladda ah si ay u ogaadaan markii canaal sways la furayna haddii waxaaba usoo awal arahdu koonfur africay soo mari jirtay socdaal dheer buu ahaa markii canaal sways la furay aada bay ugu soo dhowaatay booqashooyinkiina waa zaa-ideen kun iyo sideed boqol shan iyo sideetankii qaysarkii alexanderka saddexaad wuxuu usoo diray ashinof nin la dhaho ninkaa isaga ah xiriir adag buu sameeyey xiriirkaasi wuxuu ku dambeeyey kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo sideetankii magaalada odesa waxaa kasoo baxay boqol iyo toddobaatan iyo shan dooyood oo shiraaca boqol iyo toddobaatan iyo shan doon oo ku socota dhulkaa xabashidaah waxay soo gaareen tajuura runtii faransiiska aada buu uga xumaaday arrintii iyada ahayd madaafiic buu ku turtuuray agtooda ruushku dagaalkii xagga ku haystay darteed faransiisku markay turkida dirirayeen ingiriiska wuxuu la jiray turkida faransiiskana wuxuu la jiray ruushka marka si uusan saaxiibka keliya u haysto u xumaan arrintii eeddii wuxuu saaray ashinof oo ahaa ninkii arahda hogaaminayay isagu wuxuu yihi khalad baad gashay waxay ahayd marka hore inaad la hadashid faransiiska si doonyahaaga ay meesha uga degaan octoobar kun iyo sideed boqol sideetan iyo sagaalkii abasinia waxaa yimid wafdi uu hokaa hogaaminayo nin la yihaahdo v f mashkof wuxuu la kulmay minilik kulankoodaas wuxuu ahaa kulan sira irdaha u xiran yahay wuxuu la mid ahaa kulankii toddobiyo toddobaatankii ay qaateen mingiste iyo brishnef labadooda keliya qol fadhiista markaasuu waraaq cadna u dhiibay calankii etoobiyana intuu agdhigay buu legday saasuu dhulka u dhigay waraaq madaxweynihii etoobiyaan ahay buu yihi waraaqdan cad waxaa rabtid ku qora waa saxiixan tahay waraaqdu saxiixii mingiste keliyaa ku yaal maanaa wax alla waxaad etoobiya uga baahan tahay saxiixeedii waad haysataa wataa calankaanun dhulka ka qaad calankan hortaada yaal dhulka ka qaad brishneef calankii wuu toosiyey waraaqdiina wuu usoo celiyey macnaha calankaana waa toosinaynaa waraaqdaadana iska hayso fadhigaas buu la mid ahaa fadhigan dhacay kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo sideetankii mashkof iyo minilig buu dhex maray mashkof wuxuu noqday kun iyo sideed boqol kow iyo sagaashankii heshiiskii isagaa wuxuu ku helay midaalyo dahaba yaa lagu siiyey nimankan marka wada socodkoodii waa dheeraa bishii may bilowgeedii shan iyo sagaashankii minelig wuxuu ka helay aqbalaad wafdi uu u diri lahaa ruushka codsi uu codsaday yaa qaysarkii soo aqbalay wafdigii waa uu diray wafdigaa isagaa mudday ku maqnaayeen halkaas xataa waxaa la geeyey booqasho loogu geeyey warshadihii hubka ee uu ruushku sameynay kun iyo si- sideed boqol iyo sideed iyo sagaashankii nin sarkaal oo la dhaho b m saraakiil badan baa soo baxay waxaa ka mid ahaa b m valasov waxaa ka mid ahaa a r bulatovich waxaa ka mid ahaa colonel l r artemov saraakiishaas waxaa la tuhmayaa dagaalkii cadowa ee talyaaniga lagu jebiyey talyaaniga xabasho dhex maray naqshadiisii ragga dejiyey inay iyagu ahaayeen dagaalkaas marka waa ka warameynaa waxaanu usoo noqoneynaa minilik minilik harar hubka uu ku qabsaday waxaa ka mid ahaa toban kun oo qori oo ruushka siiyey soddon kun oo qori oo faransiiska ka helay soomaalidu waa faramaran yihiin marka maxaa yeelay heshiiskii berliin waxaa ku jiray afrika in laga ilaaliyo ganacsiga hubka inaan hub qori la geyn africa marka saa lagu heshiinayo etoobiya kumayaalkaas hub baa la siinaya fursad bay heshay marka iyagana waa is ururiyeen sidaas bay harar ku qabsadeen harar markay qabsadeen wuxuu governor ka dhigay wiilkii in adeerkiis ahaa ras maconen ras maconen waa boqorka soomaalidu ay aadka u taqaan aabihiis xayle salaas aabihii wey ras maconen wax ka yaabiyuu magaaladii ugu tegay dad ka ilbaxsan shan luqadood magaalo looga hadlo magaalo guryaheedii dabaq wada yahay laamiyo waasica dharka ay qabaan catarka iyo barafuunka iyo waxa kasoo carfaya dad yacni xadaarad leh kutub masaajido masaajidka ugu weynaa kaniisad baa laga dhigay kaniisadda harar ku taal wey xasuuq ba-an buu u geystay waraaqdii u horreysay uu soo qoro kasoo waran buu yihi magaaladii magaalada saddex dad baan ugu imid buu yihi minilig waxaa dhahay rasmacone warbixintii uu minilig siinay dad waa cadow dadna waa dameero way yihi dadna waa danaystayaal cadowga waa soomaali dameerana oromadu ku tilmaamay danaystayaalna hararyiintu ku tilmaamay jawaabtuu usoo jawaabay waxay ahayd cadowga meeshaad ku aragtay cabad ku dhufuu yihi kuwa danaystaha ana ka danayso yihi kuwa dameeraha ana raro buu yihi ficlan hawshii iyada ahayd buu bilaabay minilig soomaalidii xabad buu ku bilaabay nimankii harariyiinta ahaana niman thaqaafale bay ahaayeen in dadkii ay wax u baraan buu ku khasbay xataa safaarado iyo diblomaasiyiin dibadda looga furay nin xabashiya mas-uulah oo jaahila waxba aan garanayn afar harariyiina buu raaciyey oo wax u qora u turjuma hagaajiya oromadiina wuxuu ku xukumay tan iyo axmed gurey wixii axmed gurey shiddo uu geystay inay bixiyaan soomaalida xabadii laba sanay ku socotay waa dad makarofia mid haddaa ka dishii hari maaya waa laga xoog badan yahay garan maaya waa dhuumanayaan mid bay dilayaan ama laba waa la baxayaa shan baa laga dilayaa waa dhuumanayaan labay dilayaan waa la baxayaa waxa wa- intii in ka badan baa laga dilaya waa dhuumanaya naftii bay u keeneen laba sano kadib waa laga daayay xabadii ka- ka daayir oromada ganaaxii waxaa laga daayey soomaaliya markii ay midowday oo xorowday oo calan qaadatay baa ganaaxii laga joojiyey sababtaa waxaa laga baqay hadda dad la qadiyada walaalana ay yihiin yaa yimid marka si halkaas ayan caadifad uga helin waa laga haray harar minilig saasuu ku qabsaday faransiiskiina wuxuu u degay jabuuti ingiriiskii ingiriisku weligii siyaasad aada u xeel dheer buu caan ku yahay wuxuu ku talagalay inuu kor ka fiirsado ilaa hawshu ay kala dabacdo qofka u caqliga badan waa qofka inta caadifada jidho maaragtay gaabsada markay wuxuu kala miirmaan runtii baa la tegaya talyaaniga isaguna wuxuu is yidhi maadaama etoobiya ay qabsatay ee xabashi ay qabsatay iyaga la xidhiir heshiis la dhigo iyaga dulmaamul la samayso heshiisa maadaama aad dulmaamul la samaysatid harar waa haysataa waayo iyagii baa ku haya heshiis bay dhigteen usyali la dhaho usyali agreement magacaasuu leeyahay heshiiskaa isaga ah naqshadii afka talyaaniga lagu qoray iyo tii afka xabashida lagu qoray khala khalad baa ku jira talyaanigii wuxuu qortay in etoobiyaankii ay ogolaadeen in ay maxmiyad isaga hoos timaada ay noqdaan xabashidiina waxay qaateen qoraal ah in talyaanigu uu mas-uul uga yahay ganacsiga dibadda laakiin sidooda kale ay madax bannaan yihiin minelig waraaqbu wuxuu u dirsaday boqoradii victoria wuxuu yihi waxaan rabaa inaan kula xiriiro xiriir kula samaysto iyagu marka heshiis waxay ku ahayeen haddii dal uu heshiis dhigto waxa weeye kuwa kale waa ka hari jireen khabarkana waa isgaarsiin jireen haddii mid reer meel degan uu la heshiiyo kuwii kale u sheegaya boqoradda way ogeed in nimankan ay heshiiyeen waraaqdii talyaanigayna haysataa waa ka xumahay bay tiri waan jeclahay inaan kula xiriiro laakiin talyaanigii baad la heshiiso dulmaamul ku ah maxmiyad baad u tahay minilig nin isla weyn buu ahaa ma jirto yiri talyaani aniga maxmiyad uma ihi talyaanigiina waa carooday see baadan igu ahayn conflict baa dhacay halkaas waxaa ka dhashay dagaalkii koowaad ee etoobiya iyo talyaaniga dhex mara waxaa la yihaahdaa etho etho italian first war etho italian first war kan labaad waa noo iman doonaa waa dagaalkii labaad buu ku dhex jiray etho italian second war first war wuxuu dhacay kun iyo sideed boqol iyo lix iyo sagaashankii cadawa meesha lahu ka dhacay talyaanigii eritrio ciidamo aada u badan ka keenay shan boqol oo sarkaal oo talyaaniya waa ku dhinteen halkaa shan boqol oo sarkaal ciidamada laga dilay kumanyaal bay dhamaayeen national day-ga ethoobiya waa maalintaa guushii la helay national day kale male maalinta qaranka ay u dabaaldegaan waa guushii maalinta ay talyaaniga ka heleen dagaalka isaga waxaa la tuhunsan yahay saraakiishii ruushka ee martida u ahaa inay wax ka dejiyaan talyaanigii marka hadda nin laga adkaaday waa iska laabtay minili kuma uusan hakan halkii markuu xagga ka guuleystay wuxuu bilaabay inuu kusoo sikado foofkiisii dhulka soomaalidu degaan muddo afar sano ah sheeke xariir maxamed xuseen sheeke xariir allahu naxariiste oday wuxuu ahaa waayeelkii soomaaliyeed ka mid ahaa raggii ugu da-da weynaa oo dhaqanka iyo taariikhda laga wareysan jiray xilligii soomaalidu ay ugu beryasamaad wacneed toddobaatanaadkii ragga dhaqanka iyo taariikhda laga ururin jiru ka mid ahaa xilligaa isagoo toddobaatan sano jira buu wuxuu yihi aabbahay haddee waa toddobaatan sano ka hor nin noola waktiyadaas bay ahayd wuxuu ka sheekeeyey buu yihi tiro hadda aanan hayn laakiin internetka aad ka heleysaan intaasoo kun oo geelah iyo intaasoo kun oo ariya iyo intaasoo kun oo lo-ah in ciidamadii minilig ay ka dhaceen soomaalida muddo aada u gaaban ciidanku waa soo baxayaa waxaa kaloo jiray dhulfoofkan ka sokow abaaraha etoobiya haystay xilligaas ninkaana ciidankiisa inay ka kala tagaan ma rabo shaqaystuu yihi halkaas maaragtay u risiq doonta ciidamadii waa ciidan xoog leh qaar baa koonfur aaday yani meel kastoo soomaali degan yihiin taqriiban waa gaareen nimankaas nin la yidhaahdo saraakiisha etoobiyaanka ninkii ee soomaalida dhibi jiray waxaa ka mid ahaa iyo beladii fitawareri mengesha fitawareeri mangeshe wuxuu ka mid ahaa dhowrka sarkaal afarta sarkaal oo minilig ciidamadiisa ugu sarreeyay ninkaas duulaamadu soo qaaday ka xumahay sawiradii waa ay iga wada libdheen ima kaydsamin waxa weeye wuu soo baxayaa wuu imanayaa luuq buu imanayaa ilaa baar dheere agteedu soconaya wuxuu arkuu dhacaya wuu soo baxayaa beled wey ilaa afgooyuu soo gaaray ma rumaysanaysa afgooye iyo ciidamadaas soo gaaray qabaa'ilkii meesha deganaa inta is urursadeen yay si fiican isaga caabiyeen qabaa'ilkii eryadaas webiga ilaa afgooye deganaa baadicadda iyo wacdaan iyo haddii alla kuu ron yahay xawaadle iyo adiga qabaa'ilka halkaa degan gaaljecel iyo intay isurursadeen bay si fiican ninkaas isaga celiyeen kow dhinacan galbeedka qabiilka ugu dhaawac badnaa qabiilka geri la dhaho ahaa ugu dhaawac badnaa buugga la dhaho somali peninsula waxaa ku yaal nin sarkaal oo aada dhulkaa ugu lugeeyey swain la dhaho captain swain aada ugu lugeeyey wuxuu ka sheekeynayaa qoraallo uu reebay odayaashii qabiilka ciisaha ah oo u dacwoonaya oo dhahaya xabashidu waxay doonayaan wixii ay ku faleen qabiilka geri inay nagu faraan inay dadka yaga laayaan gabdhaha yaga faraxumeeyaan xoolaha yaga dhacaan guryaha yagana ay gubaan wuxuu qorayaa marka muxuu sameyn karaa buu yihi isagaa dhahaya may nin kaleu ahaa nin kaleu kasoo tabiyey oo isla sarkaal ingiriisa wuxuu yihi waxay u dhigantaa ciidamada etoobiyaanka oo ceelasha ku sugaya soomaalida xoololeyda waxay u dhigantaa ceelka biyaha ee london ku yaal oo nin fuuji ah loo dhiibay fuuji macnaha suu doonuu kuu canaadaya wuxuu yihi muxuu qaban karaa marka wiil soomaaliya oo geeljiro ah oo geesiya laakiin wax huba aanan haysan sidaasuu ku qoray wax huba aanan haysan ninkii waa nin geesinimo u dhashay weligiis xoolo uu leeyahay lama dhicin laakiin dee waa loo xog sheegtay dulmigaas faraha badan bay maaragtay ku kacayeen nimankan ah ii sheeg xabashida ah dhankan godobiirsaha mar waxaa jidhay intay shiriyeen ay dhaheen bixiya buuggaas somaali benisule ku taal bixiya cashuur haddii kale sidii geli aan u galay baanu idin gelayna waa kasoo tashanaynaa bay dheh waa isu tageen toddoba beray fadhiyeen maxaanu sameynaa hub iyo waxa ma haystaa maxaanu sameynaa waxay go-aan ku gaareen inayan waxba bixin waa u tageen waxay dhaheen wax aan bixinayno ma jugtuu ka qas maxaa dhacay sheikh madar magaalada hargeysa ceel bay ahayd magaalo ma ahayn xer buu ku hayay ingiriiskii buu u dacwooday isagoo magaca soomaaliyeed ku hadlaya wuxuu yihi nimanka xabashidaa aanu iska celinne hub naga iibi anaad maxmiyad ii tihiin buu yihi maadaama aada dulmaamulkayga hoos joogtaan dee anaa idin ilaalinaya dhib male mana ilaalin oo halkaas khiyaano xoog le baa ka dhacday soomaalidu awooday isaga caabiyaan waa lahaayeen ilaa haddana waa leeyihiin laakiin laba wax baa dabar ku noqday mid waxaa weeye dhagarta xoogagga shisheeyaha midna waxaa weeye caqli xumada dhexdooda caqli xumada dhexdooda ah wixii haddii cadow halkan kuu jooga uu jiro dee caqligu wuxuu keenayaa inaad ninka walaalkaa iyo dabada gashato aada saaxiibtaan oo walaalowdaan oo si adliis laydinkaga boqo islaantii maxay tiri afartii doqomada ahaa ay dhashay war halkaa taga ha laydin arko idinko bal afka isu dhaweey ha laydinka leexda kuwii waa tashanaya intaa haddii maanta nala ka helo gabar safiira indiya ka ah baan ka helay aabbaheed nin odayaa dhalay oo ilaahay kheyra siiye raggii leegada ahaayo soo halgamay anoo habeen la fadhiya bay soo wacday waxay tiri aabe waxaan dowladda hindiya ka helay saddex maxaa la yidhaahdaa bahladan via satellite-ka la yska arko video tele televideo miyaala video conference ha saddex qalab baan soo qalqaaliyey waxaan rabaabay tiri inaan midna siiyo shariifka midna faroole midna rayaale si at least iyagoo aan la arkayn ay iskula hadlaan odayga wuxuu yidhi aabe saasaan kaa rabaa wallaahi wuxuu yidhi aabe weligaa iyo allaha gobol iyo qabiil ha ku shaqayn buu yidhi meesha gobolna uma fadhidid reerna uma fadhidid shaksina uma fadhidid ummaddaa soomaaliyeed baad u fadhida waa oday lixdan sagaashan iyo lix san u jiraa habeenkan u tagaba wuu icanaantaa wuxuu dhahaa war shan nin baa wax naga qori jidhay leegadii shan nin wax waxay qoraan la akriyi karo markii leega la aasaasayey shan nin baa jidhay buu dalka intaa la-eg iyo dadka intaa la-eg bay baraarujiyeen idina maanta boqolaal kun oo wada b h d holdera oo luqadihii adduunka ku hadlaya oo baa laydinka helayaa bu markaasaa tallaabo qaadi la-diin tallaabo de waa dabrannahay baa ihi rati dabran ma tallaabo qaadi karaa ma qaadi karo ummaddii waa dabranta macnaha marka waxaan ku keenay dadkaa soomaalida wax waa iska celin kareen laakiin laba arin baa dabar ku noqotay mid waa external factorka faragelinta xooggale ku haya midna waa internal factorka caqli xumada dhexdooda ah minilic foofkiisii sidaas buu u socday shirkii berlin conference kama uusan qeyb gelin oo wafdi uma dirsan laakiin belgium conference wafdi buu u dirsaday la fariistay dowladihii wax qeybsanaya dowladaha wax qeybsanaya qaar kamid ah baa u hadlayay oo miiska fadhiya ruushka kamid ah talyaanigana kamid buu ahaa inteyan dirden wuu hadlayay waxaa xusid mudan markii ay uu harar qabsaday suldaan yuusuf cali oo hobyo fadhiyey iyo boqor cismaan iyagoo iskhilaafsan bay heshiiyeen qodobkay ku heshiiyeen wuxuu ahaa harar in laga kiciyo minilik talyaaniga waraaq bay u direen waraaqday u direen waxay dhaheen konton kun oo qori ilan hub looma ogoleen iyaga konton kun oo qori nasi annagaa ka kicinayna ii sheeg harar miniliga waayo harar qof kastoo soomaaliya way ku weyneen ilaa hadday nagu weynta talyaanigii wuxuu yihi konton kun ciidan oo aada ururisaan waxba tari mayso saddex boqol oo kun iyo ziyaadu haystaan ninkaa waxay dhaheen qabaa-ilkan soomaalida ah oo dhan baa na taageeraya haddaan qadiyaddaa u istaagno hadda iyagu wax la waday wuxuu wax la waday ay sheegeen xabashida alxaasi si bareeruu u diiday arrintaasina waxay kuu muujinaysaa soomaalidu inay isku dareen ahaayeen weligood ha kala qoqobnaadaan ha kala tagsanaadaan laakiin meel waxa ka dhaca suugaan iyo gabay iyo sheeko yaa meesha kale ay ku gaaraysa tabardarri meeshay dhigto waa gaar talyaaniga markaanu eegno horta aanu u noqono zinjibaar zinjibaar waxaa dhacday markii ingiriiska uu heshiiskaa dhigtay jarmalkiina dowlad buu dhistay dowlad adag buu noqday wuxuu soo galay saaxadii si uu u helo cudud uu u kaashado awooddan jarmalka ee soo xogoobaysa talyaanigii buu kusoo qalqaaliyey inay degaanka timaado sidaa darteed ayaa waxaa talyaaniga horta sideedaba waxaa ku dhiirigeliyay dowladdii talyaaniga ahaa in geeska africa ay milicsato nin la yidhaahdo christopher negro ninkaasi wuxuu aasaasay society geographi geographica italiano jamciyad ka hadasha joqorafiga adduunka macnaha badmaaxyada wixii soo arkaan sawirada ay soo qaadaan maababka ay soo xarxariiqaan waxaasuu ururin jiray journaal buu soo saari jiray dhinacan geeska africa oo aada uga helay marka dowladdiisiibuu aada ugu booriyey in ay halkaa milicsato waxaa ku saacaday robertino nin la dhaho oo shirkad maraakiiba lahaa nin hantiile ahaa oo isna jeclaystay meel maraakiibtiisa ay kusii nastaan inuu geeska africa ka helo waa intaanan heshiiskii berlin la gelin heshiiskii markii la fariistayna waa loo ogolaaday talyaaniga iyagaa loo ansixiyey degaankaas inay tagaan waxay ku hormareen marka zinjibaar zinjibaar waxay yidhaahdeen nin waxaa tegey talyaaniya oo la yidhaahdo vilonardi vilonardi boqorkii barqashbu wuxuu ka codsaday in dhulkan xeebaha ah ee geeska africa kismaayo iyo marka iyo ilaa warshik in laga ijaaro uma uusan jawaabin markuusan u jawaabin wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga barlamaankiisii buu ka khudbeeyey wuxuu yihi sayid barkash waana ihaaneystay dowladdii talyaanigu ihaaneystay maadaamuu ihaaneystay waa ku duuleen maraakiib dagaal buu keenay meeshii warbal ukaadiy warbal ukaadi ingiriiskii baa dulmaamula waa idin dhex gelayaa buu yihi okay marka u ogolow ninkan inuu degmooyinkaas maaragtay adigana wuxuu ku siinayaa bajet waa yahuud sidii buu talyaanigii kusoo galay degaankii kismaayo soomaalidii deganaa markiiba waa kaceen ninkan iyo aabihiis degaanka waxay ku haysteen duriyadii nebi maxamed baan nahay calayh salaatu salaam dadka soomaalidana waa u jilcisan yihiin dhankaas marka sidaa darteed waa la ogolaa maamulkooda culaysna kuma ayan hayn laakiin duriyadii nebiga oo gaal wada soomaalidii waa ka diday aada bay u dhibsaday y isagii baa saxiixay ergey u direen waxay ugu direen zinjibaar waxay dhaheen dhulkan annagaa leh waxaanu kuu ogolayn inaad nama macnaha oday noo ahaato maadaama aada asharaaf tahay laakiin maanta haddaad heshiis kaa gashay ogow waa kaa tala baxnay dad madax bannaan baanu nahay sidii bay usoo laabteen haddee madax bannaanidii looma daynayo waa laga xoog badan yahay waa la yimi meeshii waxaa la yihi maaragtay nin la yidhaahdo tod oo mambase u fadhiyey ingiriiskii iyo nin bijot la dhaho oo talyaaniya laisku daray my county county locatelli oo talyaaniya yaa laisku daray taga meeshii baa la yihi pigodna waxaa la dalbay ciidan inuu mambaase ka diro oo kismaayo u diro waayo marka lala kulmaayo soomaalida shidaa dhacaysa oo weliba lagala hadlaayo dhulkoodii magaalada kismaayo baa fadhi ka dhacay kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii bilowgeedii dadweynihii oo dhan baa la isugu yeeray meel magaalada banaankeeda ah waa loo khudbeeyey waa la turjumayey sheekadii markay bilaabatay dareen bay qabeenee dhulka in laga hadlo bay dadkii wada istaageen waa la buuqay buuqiibaa waxaa dhacday kii talyaanigaha wuxuu u maleeyey in lays soo galay bastoolad buu qaatay kor buu u riday dhac markuu dhac siiyey mid ag taagnaabaa toorey iga qabay cantu lugatelli halkii buu ku dhintay soomaalidiina bas baa la mariyay adigu kacdoonkaas wuxuu ahaa kacdoonkii ugu horeeyey oo soomaalidu ay ku diidanayeen ku muujinayeen dhulkooda inayan u ogolayn maamul shisheeye kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii kismaayeyna ka dhacday kacdoonkii kismaayaa la dhahaa kacdoonka isaga ah mahakan dhowr sanuu socday ugu dambeyntii haydar abaad ciidan la dhaho baa indiya laga keenay madaafici wata ciidankaasaa muquuniyey eisheeg soomaalidii degaankaa ku dhaqnay adigu markii kacdoonkoodii la muquuniyey haddee qof laga adkaaday waxaa weeye ilaahowna ilaali weeye magaaladii maamul bay u sameeyeen ciidan bay keeneen carab u badan khaasatan reer zinjibaarah sidii bay kusoo sikadeen waxay soo aadeen dhanka barahwe nin la yihaahdo litinit morizio talamori nin dhalinyar takhtara xidigla-ah sahamadii u horeeye ka mid ah markabkii ay saaraayeen barahwe markuu yimid waa uu ka sheekeeyey wuxuu yihi waxaanu ku lugeynay ilaa iyo toban kilomitr oo magaalada biy dibaddeeda wuxuu la yaabay goofafka iyo beeraha iyo quruxdu dhulkaa leeyahay iyo xoolaha wuxuu yihi dhulkan quruxdaa leh inaan gumaysanno wax sahlan maaha buui sababtoo ah nin kasta oo qaangaara oo iga hor yimaada toreyna waa u xihan tahay waranna waa wata marka nin hubaysan ummad wada hubaysa see u gumaysanaysa nin torey wata kaale aan ku gumayste waa adag tahay ja halkaasu wuxuu ka gartay dagaalyahanana inay yihiin kirki ninka la dhaho ingiriis buu ahaa wuxuu deganaa zinjibaar takhtarna waa ahaa badarina waa ahaa boqoradda victoria aqalkeeda waraaq laga soo dalbaday inuu kasoo jawaabo soomaalida koonfur degan ka waran baa li warbixin naga soo sii olready markaas waqooyigii iyo waxbay ilaa iyo xad baa macluumaad la helay buugga la yihaahdo somali peninsula buuggaas buug aada u qiimi badan wey raadiya akhrista turjuma qofkii wakti haya internetka ha geliya cabdiraxmaan kaba weyne ilaahay janiya raxmaha siiyo qaahiro ku dhintay wuxuu ahaa xoghayihii cabdirashiid cali sharmaarke afartii sano oo prime ministerka ahaa wuxuu yihi cabdirashiid waxaan ilaahay hortii markhaati ka ahay inuu nin wadani ahaa wy afartii sano prime ministerka ahaa ma jirin nin ajnabiya uu la kulmo ilaa waan la fadhiyey anaa xoghaye aamina baanu ahaa bu weligay isagoo dhintay baanan sheekadiisa ka sheekeyn maxaa u daliila baa ihi maxaad sheeko ah oo isiineysaa hebel wadani buu ahaa qof kastaa la dhihi karaa maxaad daliil isiineysaa buugga somaali peninsula ma aragtay wy waan arkay ba wuxuu yihi maalintii prime ministerka loo magacaabay laba nin oo caddaan oo ingiriis oo historiana taariikh yahano ah buu u yeertay mushahar buu u qoray xafiiskiisa qolka ku dhegan buu xafiis uga dhigay soomaaliya qadiyadeeda ii qora buu yihi bug iiga qora nimanka qoray waa caddaan khibradle taariikh yahano ah buuggaas marka miid baad ka heleysaan miid qadiyadda soomaaliya la xidhiidha miid waxaan aan idiin sheegayo inteeda u nuxur badan buuggaasaan kala soo baray adeer haddaa buuggaa aragtay buu yihi intaasaa u daliila wadaniyadiisa macnaha marka buuggaa waxaa ku taala sida mar walba soomaalida looga helinayo mar walba looga helinayo ninka kirk sheekadan aan soo wado buuggaasaan ka akriyay wuxuu yihi dadka soomaalida ee koonfur degan waxay la dhaqan yihiin dadka soomaalida ee waqooyi degan afar tilmaan buu bixiyey waa dad geesiyaala buu yihi waa dad dagaalyahano ah waa dad isla weyn waa dad well organizer well organizer aada u urursan urursanaanta uu sheegay anigu waxaan u fasirtay inay tahay qabiilka oo aanan ahayn sidan cawaannimada aan u dhaqanee ay tahay sidii awowayaal ugu dhaqmi jireen awowayaal si u dhaqmi jireen qabiilka sharaf buu huwanaa karaamuu huwanaa la wada ilaalinayo waxaa loo diidanaa ceeb iyo wasaq inay soo gaadho magaalada fiiq la dhaho fiiq xabaal baa ku yaala xabaasha iyada ah xabaalihii ina cismaan libaax baan filayaa in la yidhaah qof fiiq ka yimid hadduu joogo waa istixi karaa wiilkii ugu horeeyoo lagu aasay gabar buu faraxumeeyey laba nin oo walaalihiisa kow ka siiya waayo ceeb bay ahayd ceeb ceebta wiilkaa uu dhigo iyagaa la yaxyaxay kow buu ka siiyey xeerar bay lahaayeen qabiilku xeerar bay lahaayeen dhaqana birmageydaa jidhay dad aan la taaban baa jidhay si kasta oo laysu laayo dad aan la taaban magantaa ka mid ahayd ninka laga tiro badan yahaa ka mid aha ninka martida socotadaa ka mid aha ninka ehludiinkaa ka mid aha ninka odayga waayeelkaa ka mid aha caruurta iyo waxaa ka mid ahaa haweenka way garanayeen waay haweenta aan loo dilayn warshadii caruurta soo saareysa wey boqol nin baa iska disheen warshadiina ma afjarayna at least warshadda ha badbaado boqol kalaa imanay ya odayga waa la daynayay waayo waa ninkii nabadda ka talinayay haddii dhalinyaro isu soo hadho yaa nabadda ka talin waa u kala sheeka cajiibaan idin sheegaya oo ka dhacday eh, qabiilka ciisaha ah yani qabiil dhaqanka ka dhaca qabaa-ilka kale oo dhanna waa ka dhaca laakiin mathaal baan usoo qaadanaya sheekadan sheeko dhacday oo caana wey nin aroosa nin baa wuxuu lahaa sac saciisii wuxuu dhalay weyl weyshiioo yar buu damay maalin inuu gowracdo intuu midida raadsanayay baa weyshii waa baxday waxay gashay aqal nin aroosa leeyahay kiiyo mididii wata weyshii buu waayey hadhow baa la yihi intay gashay aqalkii buu soo galay markaasuu weyshii dhegta qabtay war xaggee u wadaa waa qalaya wallaahaadan qalayn buu yihi weyl magani ah gurigaygiiba hadday soo gashay wallahaadan qalay markaasuu kii kale wallaahi waa qalayaa buu yihi weyshaanaa iskale carqal dibadda ula soo baxay miduu saaray labadii reer waa isku baaba-een waa weyl darteed magan ah marka karaamo iyo xeer iyo wax la ilaalin jiraa jiray dadka hambaa jidhay maanta waxba la hambayn maayo ilmaha yararkaa haddii taangi la helo waa la marinaya ilmo yar odaygii haddaad dishay maxaa ilmo iyo dumar ka rabta wuxuu yihi ninkii gebya inkastoo walaalkaa la dilo waad mag dhabataa macnaha walaal in la dilo waa shay caadiya waa ka dhex dhacdaa dadka ama aarso ama diyo qaado manna kaleba waa loo samraa way ku soo mariyeen manno waa shido manno kaleba waa loo samraa way ku soo mariyeen ninkii maganta kaa dilay sidii mowdkii ku yimi kaa lama cafiyi karo lama cafiyi karo taariikhdeeni aan u laabanno wuxuu yihi soomaalida koonfur degan waxay la mid yihiin soomaalida waqooyiga waa dad geesiyaala waa dad dagaalyahana ah waa dad isla weyn waa dad well organizer well organizer waxaa weeye haddii ninkan wax ka xoog weyn ay ku yimaadaan ilma adeertii baa u hilinaysa yaa waa unug haddii unugaa wax ka xoog weyn ay ku yimaadaan jifidii baa hilinaysa yaa waa horin haddii horintii wax ka xoog weyn ku yimaadaan qoyskii iyo reerkii baa hil bal ninkaasu u cabiri eg waayo dhaqan cajiiba buu ah ilaa heer soomaalinimo laysugu helay muxuu raaciyey inaanu ka dhaadhicino our superiority aada bay u adag tahay bal kelimadda eega buuggaa ilaah baan idinku dhaarshay raadiya u sheega ciyaalkiina intaas ya sareynta yada inaanu ka dhaadhicino way adag tahay xidigle maurizio tolomori markuu baraawe ku lugeeyey toban kilomitir barwaaqadii buu ka sheekeeyey wuxuu yihi qoraal uu ka tegey waxaan ku faraxsanahay buu yihi waxaan ku faraxsanahay walow ay shiddo tahay in aan ka mid noqdo horseedayaashii dhulakan barwaaqada ah oo ganacsigeennii iyo dhalinyaradeenii ay soo aadi doonaan baan ku faraxsanahay bu litini tolomori sideed iyo afartan sac ka yar markuu ku degay xeybtii isagoo maraya wiil biyamaala toorey geli waa markuu waraaqdaa qoray baraawo ka qoray sideed iyo afartan sac wax ka yar laakiin mar walba baawer baa socday maraakiib waaweyn bay lahaayeen oo kuwan madaafiicda tuura waxaa weeye meeshii ku adkaata digaday ka dhigayeen sidaas baa lagu qabsaday koonfurtii soomaaliya intaanan talyaanigu uusan iman waxaa jidhay sheeko soomaalidu ay aada uga sheekeyso waa yeelkooda waa sheekadii yuusuf cali uu ku tegey hobyo khilaaf baa dhex maray isaga iyo boqor nuur cismaan la dhaho oo boqor cismaan awowihiis ahaa ilmo adeer bay ahaayeen yuusuf odayaasha reer bariga markaan wareystay nin la dadnimaa ama la raganimaa ama la aqoona oo xilligiisii noolaa ma naqaan